lix iyo labaatanka Juun iyo kowda Luulyo ayaa laba maalmood oo muujinaya qarannimo sidoo kalena xasuus gaar ah ugu fadhiya shacabka Soomaaliyeed. Waa maalmo muujinaya halgankii dheeraa ee shacabka Soomaaliyeed u soo galeen inay ka xoroobaan gumaystayaashii reer Yurub una helaan dowlad madax bannaan oo Soomaaliyeed. Taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatanka Juun kun sagaal boqol iyo lixdankii gobollada waqooyi ayaa xorriyad buuxda ka qaatay gumaystihii Ingiriiska waana maalintii ugu horreysay ee calanka buluuga ee Soomaaliya si rasmi ah loo suray dhul Soomaaliyeed halka laba maalmood kadib kowda Luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii ay gobollada koonfurta Soomaaliya xorriyad buuxda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga waxaana isla maalinkaas si rasmi ah u midoobay waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya iyadoona la aasaasay Jamhuuriyad Soomaaliyeed oo loo mideysan yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa xilligaasi door weyn ku lahaa halgankii xornimo u dirirka iyagoona ilaa hadda u taagan ilaalinta xornimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxayna maalmaha xorriyadda ee lix iyo labaatanka Juun iyo kowda Luulyo ay ka shaqeeyaan qurxinta degmooyinka iyo deegaanada Soomaaliya haddaba ururka dhalinyarada degmada Kismaayo ayaa maalmahan magaalada Kismaayo ka wada howlo isugu jira dhiraynta goobaha muhiimka ah ee magaalada nadaafad iyo dayac tiro ay ku sameeyeen qaar ka mid ah goobaha waxbarashada degmada Kismaayo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Kismaayo Abaadir Cabdiraxmaan Beesho oo wareysi siiyey idaacadda Waamo ayaa ka warbixiyey howlahani ay hayaan isagoona sheegay in dhalinyaradu ay ku shaqaynayaan si iskaa wax u qabsaa ujeedadooduna ay tahay inay muujiyaan doorkooda ku aadan xuska maalmaha xorriyadda la dhisay oo cusub oo haddana xogoo yara qashin iyo caro badan ay saarnaayeen isla wadooyinkaas haddana in la rinjiyeeyo goobaha dadweynaha waxaa ka mid ahaa in aan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha laftirkeed oo markaa isdheheyna idinkaaba kasoo jeeda oo iyadana u baahnayd in ololo nadaafadeed laga qabto maadaama olol nadaafad aan bilaabeyn in ayadaba ka bilaabno waxay haysataa barxad yaroo fiican oo qurux badan isagana barxadaana markaa waa naga qashimaysneyd hadda waa kusoo guuleysana waa soo xaaqanay isla rinjiyeyntii iyo dayactirkii wasaaradda dhexdeeda waa ka qabanay sidoo kaleeto dhirbeeris waxaan sameynay deegaanka xaafadda midnimo aan kasoo sameynay wadadeeda iyo masaldhig ku yaallo si isxilqaana iskaa ah marmaraba inta badan waxaaba isleeyahay waaba tagsiyada iyo baahiyaha anaga nagu soo dhacayeen yaa haayo waa tagsiga qofba markaas ninkii haayaa naga bixinaya dhalinyarada ka mid a qaar ka mid a dhalinyarada kale ee ururka ka tirsanaya dhankooda sheegay in hawshan ay hayaan ay tahay mid ay si iskooda isugu xilqaameen si deegaankooda ay u quruxsadaan iyadoon hagaajinayna dhammaan goobaha dadweynaha ee loogu dabaaldegi doono maalmaha xorriyadda ee ufuwadda inagu soo hayo kowda luuliyo lix iyo labaatanka juun maanta waxaan joognaa wadda halbowl u ah bulshada waddadaas oo aan ka samaynayno nadaafad iyo rinjiyan oo isku jir ah waddadaas waa waddo bulshadeena reer kismaayo halbool u ah midaas oo meelaha biyomareenka ay buuxiyeen caro oo lagu soo bandhigaayo dhallinyaradii in maxaa la dhahaa ay waddankooda wax ay u qaban karaan dhallinyaradii ay soo bandhigaan waxyaabihii deegaankooda ee horumarineed ay ka qayb qaadanayeen hadday noqoto nadaafadda iyo hadday noqoto dhirbeerista iyo hadday noqoto bilicda iyo rinjiyeenta qurxinta magaalada dhallinyarada degmada kismaayo waxay kaga qayb qaadanayaan ololaha xus xooxaaqo ayagoo ka faa'iidaysanaya maalmaha xuriyadda dhallinyaradan ayaa sanad kasta marka la soo gaaro maalmaha xorriyadda si isxilqaan ah u sameeya ololo ballaaran oo isugu jira nadaafad iyo sidoo kale in dhir ay ku beeraan goobaha muhiimka ah ee magaalada